بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وراقبوه ان الله كان عليكم رقيبا وقد قال الله تعالى في القران الكريم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا ليال ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicmooyin fara badan ayuu ina siiyey nicmooyinkaa waxaa ka mid ah xubnahan qaaliga ah ee aynu wax ku dhegaysanayno ee ku maqlayno kuwa aynu wax ku arkayno iyo kuwa aynu wax ku qabsanaynaba walaalayaal nicmooyinkaasi ilaahay jalla wacalaa waa la isweydiinayaa qofkana waxa saaran oo la gudboon inuu uga faa'iidaysto wixii mubaax ah ee bannaan iyo wixii wanaagsan ee khayr iyo ajar uu ku helaayo iyo wixii masaalixdiisa iyo dantiisa ah oo aan shar lahayn ilaahay baa qur-aanka ku yidhi ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalka iyo aragga iyo qalbiga dhammaan xubnaha waa la isweydiinayaa maalinka aakhire ilaahay jalla wacalaa la hor tago ilaahay addoonkiisa wuu ka xisaabinayaa nicmooyinkaa uu siiyey uu ku manaystay wuxuu ku qabtay iyo sida uu ka yeelay ilaahay hortiisa ayaa la ysku weydiinaya walaalayaal dhagaha markaynu soo qabanno waa nicmadaa weyn sidaa awgeed addoonka muslimka ah ee ilaahay jalla wacalaa sharcigiisa u hoggaansamaya ee doonaya berri inuu badbaado uma bannaana wax muxarama inuu dhegihiisa ku dhegaysto oo qalbigiisa uu u sii daayo oo naftiisa iyo diintiisa uu ku xumeeyo waxa waajibku ah inuu dhegihiisa ka ilaaliyo waxyaabaha caynkaasi ah waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha muxaramka ah ee dadku aad iyo aad ay caado uga dhigteen inay dhegaystaan waxaa loo yaqaana alakhaaniya ama heesaha heesaha xunxun muusikada iyo kabannada wata had iyo jeer dumarka iyo maxaasintooda iyo jacaylka iyo khamriga iyo waxyaabaha noocaasa lagu sifaynayo lagu soo jiidanayo dadka caatifadooda lagu jibogelinayo sharka iyo xumaantana lagu jeclaysiinayo walaalayaal heesaha noocaasi waa kuwa muxaram ah dhegaysigoodu ma bannaana arrintaana shaki kuma jiro ilaahay baa qur-aanka kariimkaa ku yidhi wa min annaas man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilm wayatakhidaha huzwa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin wuxuu ilaahay jalla wacalaa aayaddaasi ku ceebeeyey dadka iibsanaya lahwa alxadiid warka lagu mashquulo ee lagaga mashquulo ilaahay jalla wacalaa dikrigiisa iyo taacada iyo wixii wanaagsan lahwal xadiidkaasi ayay iibsanayaan dadka qaarkood si ay ilaahay waddadiisa iyo islaamnimada dadka ugaga duwaan ay ugaga lumiyaan iyo si ay aayaadka ilaahay jalla wacalaa waxa weeye ugu dheeldheelaan oo sukhriye iyo wax lagu jees-jeesa ay uga dhigtaan kuwaasi abaalkoodu muxuu yahay ilaahay agtiisa maxaa u yaalla rabbi baa ka jawaabay oo yidhi ulaa'ika lahum cadaabun muhiin ciyaadan billaah waxay kuwaasi leeyihiin cadaab wax dullaynaya oo cid alla ciddii la geliye ilaahay nama geeye eh dullaynaya ayay leeyihiin walaalayaal lahwal xadiidkaasi waxa aan shaki ku jirin waxa heesaha loo yaqaano inay ka mid yihiin sidaana mufasiriinta in badan oo ka mida ayaa ku fasiray culimmada qaarkood waxaabay yidhaahdeen akharu lmufasiriin waxay ku fasiraan lahwal xadiidka alghinaa heesahaasi waayo waa wax lagu mashquulayo waa wax khayrkii iyo wanaaggii iyo taacadii ilaahay lagaga mashquulayo xun weeyi sidaa awgeed baa saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu cabbaas oo tarjumaanu lqur'aan ahaa oo tafsiirka qur-aanka uu rasuulku ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi nasalat fi lghinaa'i wa ashbaahih waxay ku soo degtay heesaha iyo waxyaabaha la midka ah cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu ardaah oo la yaqaano qur-aanka iyo cilmigiisa siduu ugu horeeyey waxa uu isaguna yidhi huwa alghinaau waladii laa ilaaha ilaa huwa yuradiduha halaatha maraat ilaahay intuu ku dhaartay ayuu yidhi waa heesaha weeye lahwal xadiidkaas dadkaa iibsaday ilaahay jalla wacalaa uu ku dhaleeceeyey weliba arrintaa wuu ku celceliyey labadaasi aharba labadaas saxaabi way ka sugan yihiin culimo badan oo kale oo ka mida saxaabada rasuulka iyo dadkii cilmiga ka sii qaatay ee taabiciinta ahaana tafsiirkaasi wuu ka soo arooray markaa ugu yaraan lahwal xadiidkaasi ayay walaalayaal heesuhu ka mid yihiin ilaahayna jalla wacalaa aayaddaasi waxa uu tilmaamay wa min annaasi man yashtari dad baa iibsanaya ishtiraagu sida la yaqaano waa inuu qofku waxna bixiyo waxna qaato oo uu lacag bixiyo tusaale ahaan alaab ama wixii kale uu baahnaana uu qaato waxaana lafdigaati kutusayaa balaaqada qur-aanka waxaana laga qaadanayaa qofkaasi heesaha qaatay ee dabeecad ka dhigtay ee iyaga waxa weeye akhrisanaya dhegaysanaya ku dadaalayaa inuu daacadii rabbigii iyo qur-aankii meel iska dhigay wixii wanaagsanaa ayuu dhaafsaday waxaa xun sidaa awgeed baa aayadda aayadda ku xigta ilaahay wuxuu ku soo qaatay dadka aayaadka qur-aanka iska kibrinaya ee marka la maqashiiyo ama lagu akhriyo sidii mid dhega culus oo kale ah oo aan maqlahayn ilaahay wuxuu uhi waidaa tutla calayhi aayatuna wallaa mustakbiran kaan lam yasmacaha kaana fii udunayhi waqara fabashirhu bicadaabin aliim walaalayaal rasuulkeenna sharafta leh sala allahu calayhi wasalama waxaa ka soo aroortay kamaa fi lbukhaari inuu yidhi layakuunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasif waxaa ka mid noqon doona ummaddayda qoomam iyo duulal xalaashan doona zinada waxa loo yaqaano iyo xariirta iyo macaasifta macaasiftuna waxa weeye aalaatu lahwi waatarab waa aalaadkaasi la tumayo iyo kabannada iyo waxyaabahaasi dadka lagu jibogeliyo weeye walaalayaal waxaa xadiidkaasina inoo tilmaamayaa arrimahaasi inay muxaram yihin xariirtaas iyo waxa weeye zinada iyo macaasiftaasi waa muxaram weeye waxaa rabbi mar kale qur-aanka ku yidhi afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduuna fasjuduu lilahi wacbuduu ma xadiidkan oo qur-aanka ah ayaa la yaaban tihiin waa qoslaysaan oo ma ooyeysaan miyah marka aad maqashaan ee la akhriyo wa antum saamiduuna idinkoo weliba iska heesaya waxay ka mid tahay tafaasiirta aayadda la saaray waxaa kaloo lagu fasiray idinka oo mooga oo ka dhoohan wixii laydinka rabay ee laydinka doonaayey fasjuduu lilaahi wacbuduu walaalayaal aayaadkaas iyo adilo kale waxa ahlulcilmigu ay kala soo baxeen heesahaasi aynu tilmaannay inay muxaram yihiin oo aanay bannaan in la dhegaystaa sidaa awgeed qofka dhegaysanaya halkuu doonabaa ka dhegaysto waa qof muxaram dhegaysanaya waa qof nicmadii samaca iyo maqalka ilaahay siiyey xaaraan u adeegsanaya ciyaadan billaah weliba walaalayaal ayatuha alummatu lmuslima ma aha muxaram keliya waa muxaram muxaramaad badan iyo balaayo badan jiidanaya heesuh aafaad badan iyo balaayooyin badan oo kale ayay jiidanayaan oo ay waxa weeye faraqyada ku sitaan bulshadana ay ku saamaynayaan waxaa ka mid ah aafaadkaasi dikriga ilaahay iyo xuskiisa ayay dadka ka hor joogsanaysaa oo qofka waxaa ku mashquulaa heesahaasi iyo waxyaabaha la qabsadaa caado ka dhigtaa oo qof xumaan ku mashquulay dhinaca kalena qur-aankii akhriskiisii dhegaysigiisii xuskii ilaahay cilmigii sharciga ahaa wacdiyadii wixii wanaagsanaa ayuu ka mashquulaya sida aayadda aynu ku soo marray wa min annaasi man yashtarii lahw alxadiid sidaa awgeed ayaa wuxuu ibnulqayim tilmaamay oo ahaa caalim weyn oo ka mid a culimadii muslimiinta wuxuu yidhi heli maysid qof waxa weeye fanaanka kuwa la ydhaahda ah oo heesaaya oo waxyaabahaasi dhegaysto oo tunta ilaa wa fiihi dalaalun can طariiqi اlhudaa cilman wa camalan wa fiihi raqbat can istimaaci اlqur'aani ila istimaaci اlghinaa had iyo jeer markuu waxaa la qabsado qur-aanka inuu dhegaystaa way ku cuslaataa dee qur-aankan la ydhaha dhegayso ama akhriso culays bay ku noqonaysaa haddii loo saaro kabanadii iyo heesiiyo waxyaabihii uu jeclaana markaasi ayuu waxa weeye fayaamaya ayuu mirqaamaya shaydaanka ayaa lumiyey waa ta kale ee walaalayaal heesaha macruufka ah innagu maanta aynu heesaha u naqaanaa qalbiyada waxay u dhaqaajisaa oo ay u jiidaa fawaaxishta iyo xumaan oo dhan xagga xun bay u dhaqaajisaa waxay sabab u noqotaa oy keentaa zinada iyo dumarku waxa weeye inay cawradooda muujiyaan iyo balaayooyin badan bay wadataa caqliyadana khamri bay u tahay oo way kale way beddelaysaa sidaa awgeed baa dumar badan oo dhowrsoonaa ayaa markay heesahaas iyo fanka iyo waxyaabaha galaan waxay noqdaan dumar markaa aan dhowrsoonayn oo aan fiicnayn bay noqdaan rag fara badan oo toosnaay oo dhowrsoonaay oo magac wanaagsan lahaa ayaa markay albaabka naftooda ku furaan magac xun yeesha sidaa awgeed baa marka lasoo duuduubo wuxuu ibnulqayim yidhi waa qur'aanu ashaytaan waa qur-aanka shaydaanka waana xijaab iyo teed qofka ka teedaya oo ka qarinaya ilaahay jalla wacalaa xaggiisa iyo daacadiisa iyo dikrigiisa waxaa kale oo sabab ay u tahay zinada iyo liwaadka iyo edabdarooyinka oo dhan waana dabin shaydaanku uu dadka ku lumiyo oo uu ku ugaadhsado oo hanuunka iyo xaqa uu ku seejiyo ciyaadan billaah weliba mar kale ibnulqayim oo aada uga hadlay abwaabta ah calayhi raxmat ullah wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa la ydhaha madaariju saalikiinka markuu dhibaatooyinka ay leeyihiin sheegaaye waxaanu anagu aragnay buu yidhi iyo kayrkayaba oo tajaarubta aanu ku ogaanay dadka kabanadaas iyo heesahaas iyo waxyaabaha caynkaasi dhexdooda ay ka muuqdaan ee ay ku faafaan ilaahay jalla wacalaa saddex imtixaan buu ku ridaa imtixaanka koowaad cadow buu ku sallidaa baabi'iyo aanu turin imtixaanka labaad ilaahay abaara ayuu ku sallidaa iyo roob la-aan iyo dhibaato imtixaanka saddexaad ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku sallidaa wulaad iyo dad madax ah oo xunxun oo cadaalad darro ku wada oo xaqooda waxa weeyaan ka qaada ayuu ilaahay jalla wacalaa ku sallidaa walaalayaal waxaa intaa kaba sii daran qoomka iyo dadka haddii waxaasi ay ku dhex faafaan halaag iyo dhibaatooyin intaaba ka sii daran oo adduunyada ku qabsada ayay halis u yihiin taana waxaa inoo sheegay rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam oo xadiid xasanah wuxuu rasuulku yihi fii haadihi lummati khasfun wa maskun wa qadfun u fiirso qof kasta oo muslimow ummaddan waxaa ku dhici doona khasfi in dhulka lala jaro badh iyaga ka mida iyo qaar ka mida in la dooriyo gebigoodaba iyo qaar ka mida dhagaxyaan cadaaba in samada lagaga soo daadiyo saddexdaa arrinba waxa ay ka mid yihiin ciqaabada walaalayaal dardaran qaala rajulun min almuslimiina yaa rasuula allahi mataa dalik nin muslimiinta ka mida ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waa goorma goorma ayaa arrimahaasi ay dhacayaan qaala idaa daharat alqaynaatu waalmacaazifu wa shuribat alkhumuur rawaahu tirmidiyu wagayruh waxa arrimahaasi ay dhacayaan saddex arrin marka la helo arrinka koowaad waa marka dumarka fannaanaadka ah ee heesaha iyo waxyaabaha noocaasi ah qaadaa ay dhexdiinna ka soo muuqdaan qalabkaa macaasifta la ydhaha muusikada iyo kabannada wax lagu garaacana ay dhexdiinna ka soo muuqdaan khamriyadana la cabo saddexdaa arrin haddii aad dhexdiinna ku aragtaan oo ay idinka dhex daahiraan ciqaabadaasi adag baa halisu tihin walaalayaal saddexdaasi maanta innagana way inaga dhex jiraan oo way nagu dhex badan yihiin waddamada muslimiintaa badidoodana waxa weeye way ka dhex jiraan waa og tihiin dumarkii in fara badan ayaa la odhanayaa waa fannaanaad way cod macaan tahay fanka ayay ku soo biirtay oo halkaasi waxa weeye dhaqankeedii iyo diinteediiba lagaga hadlaynayaa halkaasaa xishoodkii iyo xayaagiiba lagaga siibayaa iyo xijaabkiiba waa og tihiin muusikada iyo kabannada iyo waxyaabahaasi siday u badan yihiin halkii la doonayaba ha laga tumo ama t v-ga ha laga tumo ama ilaacada ha laga tumo ama moobeelka ha laga tumo ama meel kaleba ha laga tumo aada iyo aad bay u badan yihiin khamrigii sida loo cabaya ayaa og tihiin weliba waxaa la tilmaamayaa marba marka ka dambaysa in cabistiisu ay sii badanayso ciyaadan billaah kolkaa halisaha uu sheegay nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam assaadiqu almasduuq ayaynu wallaahi halis u nahay walaalayaal dhibaatooyinka ay jiidanaysa waxaa ka mid ah dadka ku mucaamila xishoodka ayaa kaga taga muruucada iyo dhaqanka wanaagsanna way ka dumisaa xaqiiqo ahaan sidoo kale shahwadda iyo dareenka iyo waxyaabaha caynkaasana waxa weeye way kicisaa sida awgeed baa sidaynu soo sheegnay dhibaatooyin badani ay ka dhashaan waxa alla wixii qofka ka soo gala heesaha ah waa muxaram weeye kaa qaadaya ee fannaanka sheeganaya lacagtuu dadka ka qaadaya uu ku urursanaayo waxa uu akhriyaya waa xaaraan xaaraan cuna weeye xaaraan quute ka gurigiisa ka kiraynaya ama hudheelka ka kiraynaya ee waxa weeye intuu lacag qaato dabadeeta ku soo daynaya dadka noocaasi waxa uu qaadanaya waa xaaraan xaaraan quuta weeye ilaahay agtiisana kaa socon mayso waan ganacsanayay hudheel weyn baan furtay ama guryaan dhistay dee cid maaragtay lacagi siisaan doonayo kuwana lacag bay siiyeen ilaahay jalla wacalaa xujada noocaas ee daciifka a lama hortegi karti waayo ilaahay wuxuu ku yidhi wixii aan kuu xalaaleeyey ee la kaalay cun ku dhaqan ka shaqayso wixii aan kaa xarimayna iska ilaali waxaa ilaahay yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan sidaa awgeed dadka noocaasa ee ragga iyo dumarada iswata iyo kooxaha iyo kuwa midhmidhka aba guryaha iyo hudheelada iyo meelaha kale midnaba in laga kareeyo ma aha ismigaa iyo dembigaa ay wadaan iyo sharkaa faafsan waa inaan loogu kaalmayn walaalayaal xataa ka si kale uun ugu kaalmeeya ee waxa weeye ugu taageera xumaantaasi waa dembi weeyi markaynu walaalayaal soo ururino aafada noocaasa waa inuu qofka muslimkaahi iska ilaaliyo wixii wanaagsan waa inuu dhegaysto oo qur-aanka kariimkaahi ugu horeeyo carruurtiisa waa inuu ka ilaaliyo muusikada iyo heesaha iyo waxyaabaha noocaas gurigiisa waa inuu ka ilaaliyo gaadhigiisa waa inuu ka ilaaliyo meheradiisa waa inuu ka ilaashado qof kasta oo muslimi halka uu joogo inuu heegan ka gala ayaa la doonayaa sharkaasi beryo dhexdii ahayd waxaad moodaysa inuu inaga yar khafiifay ama si uun u soo yaryaraanayay oo dadku qur-aanka iyo aad u dhegaysan jireen meheradaha iyo gawaadhida iyo meelaha gaar ahaan marka suuqyada loo soo baxo laakiin imaka waxaa dib haddana u soo cusboonaysiiyey oo u fududeeyey dadkii jeclaa moobeelladan la wada sita iyo waxa weeyaan markaa waxyaabaha caynkaasi ah marka waxay ka mid tahay amraadda iyo xanuunada halista ah ee dilaaga ah ee bulshadana ku faafsan ee aan la dhayalsan karin ayay ka mid tahay walaalayaal markaynu soo koobno qofka dhegaysta bahashaasi ee qalbigiisa u fura ee niyadda u sii daaya waxay ku beeraysaa qalbigiisa nifaaq iyo khayr ku noco iyo xumaantuu jeclaado iyo balaayo badan bay qalbigiisa ku beeraysaa sidaana ahlulcilmigii qalbiga aadka u yaqaanay ee diinta fahmay ayaa sheegay sidaa awgeed waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyo ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu khayrkiiyo wanaaggayna waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu dembigeenna dhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa sharka iyo inta wadaba inuu inaga qabto aquulu maa tasmacuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin lahu alxamdu fi اlأulى wاlآkhirة walahu اlxukmu wإilayhi turjacuun وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون waxaynu isweydiinaynaa intaa hore aynu ku daraynaa bawaacifta waxyaabaha dadka gaadhsiiya heesaha iyo fanka iyo waxyaabaha caynkaasi ah inay la qabsadaan ama ay isticmaalaan waayo asbaabta marka la ogaado dawada ayaa la helaa dawada ayaa soo dhowaata walaalayaal waxaa ka mid a asbaabta ka qayb qaadata inay faafaan waxyaabahani ee dadka dhiirigelinaya faasidiinta ah kuwa faasidiinta ah ee qaarkood ay maalqabeenka yihiin qaarkood ay hay-adaha iyo gaalada yihiin sharka faafiya ee dhiirigeliya heesaha iyo dadkaa heesaaya iyo kooxaha heesa ee waxa weeyaan markaa ee xoolaha siiyo xoolaha ku taageera amaba si kale u taageera ama iyagu intay kooxaha ururiyaan ee lacagta ku urursada kuwaasi ayaa kow ka ah dadkaasi waa dad dadka naarta ugu yeedhaya waa in la yska ilaaliyo oo aada iyo aad markaa looga fogaado waxaa laba ah oo sabab u noqda qofka inuu shaydaanku qalbigiisa ku waswaasiyo inuu soo caanbaxo shaydaanku dadka dee wuu luminayaa cadow cad baan u yahay waa cadow ilaahay bay inoo sheegay cadaawadiisaasina ma qarsoone waa mid cad qofba sida uu isidhaa waad u lumin karaysaa ayuu luminayaa dadka qaar buu ku luminayaa wallaahi waxa weeye fankaa haddaad gasho oo meelahaasi lagaa daawado sidaasaad ku soo caanbaxaysaayo shaksi la yaqaano aad ku noqonaysaayo waxa weeye qof jiro aad ku noqonaysaa buu ku odhanaya dabadeetana dadka qaar ayay taasi ku kaliftaa kaba soo qaado hadduu qofku soo caanbaxo wuxuu ku soo caanbaxay shar maalinka uu dhinto waxaa laga loo sheegayaa ama loogu tarjumaynayaa sharkii uu ka shaqayn jiray waxaasuu qaadi jiray laxamnuu ahaa kamanuu ahaa caynkanuu ahaa heesaabuu ahaa qobal qof dhintay oo ilaahay hortiisa tegay oo waxa weeyaan markaa lagu ammaanayo wax ilaahay jalla wacalaa ka xarimay ka warrama walaalayaal miyaanay ahayn arrin aad iyo aad looga naxo miyaanay ahayn arrin aad iyo aad u halisa waxaa ka qayb qaata bay-ada ee qofku uu joogo ama deegaantuu joogo oo dee xun oo waxaa laga dhiirigeliyo oo waxaasi dadka uu ku dhex faafsan yahay waxay ka mid tahay taasi dhibaatooyinka maantayna haysta waxaasi waxa weeye waa wax dee caadi u agteenna ka yahay waa la faafiyaa oo idinka arkay hudheellada ayaa u furan dad baa waxyaabaha noocaasi a ka ganacsada ta noocaasi waxay dhiiri gelinaysaa dad badani inay sharka iyo balaayada afka uga galaan ciyaadan billaah oo ay waxa weeye sidaa ku qarrimaan waxaa kaloo sabab u noqdo walaalayaal ee dadka xun ee waxaasi ku mashquulsan in lala saaxiibo oo lagu xidho arrintaana dhallinyartu gaar ahaan aad iyo aad ha isaga ilaaliyaan haddii aadada aan wanaagsanayn oo waxyaabahaasi xun ku mashquulsan oo ka shaqeeya la saaxiibtood ku xidhato la mid unbaad noqonaysaa waayo saaxiibku saaxiibkiisa kale wuu ku daydaa saamayn ayaanu ku yeeshaa assaaxibu saaxib saaxiibku qofka wuu jiitaa sidaa waa in waxa weeye loo ogaado oo gaar ahaan dhalinyartu ay ogaadaan ugu dambayn walaalayaal waxa keena inay waxaa sifaafto axkaamta sharciga oo dadku ay jahli kaga sugan yihiin dad badan waxa u geysa xukunkeedaba ma garanayaan ama ismaba weydiiyaanba hees dhegayso iyo ku raaxaysa iyo waxyaabaha caynkaasi a mooyaane xukunkeedaba isma weydiiyaan xataa haddii uu maqlo nin sheegaaya ama sheekh sheegaaya waxaa dhici karta inaanu ahmiyad weyn siinin taasina waa aafa iyo dhibaato walaalayaal xukunkeeda sharciga ahi waa muxaram waa intaa la ogaado weliba ku darso oo waxaa jira wakhtiyadan oo soo baxay heesaha aynu sheegaynay dad u qiildeeyaba markii hore waynu arki jirray dad dhegaysta laakiin imanka waxa soo kordhay qaar u qiildeeya oo laga yaabo inay meelaha ku faafiyaan ama ay yidhaahdaan waa wax iska bannaan waa wax dadkii hore yaqaaneen waa wax caynkana heesuhu walaalayaal ma bannaana qofkuna hadduu iska hadlaayo deliil la-aan oo ilaahay jalla wacalaa uu ku been abuuranayo dee isagaa dembigaa qaadaya isagaa ilaahay hortiisa la tegaya laakiin bulshada muslimkaa waxa saaran inay sharka iyo dadka wax fasahaadinaaya iyo waxa akhlaaqdooda iyo dhaqankooda dilaaya aad iyo aad inay isaga ilaaliyaan baa saaran sidaa awgeed walaalayaal ilaahay jalla wacalaa aynu ka baqanno ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u noqonno qofkii inuu waxyaabaha aynu sheegayno wax ka soo marayow ilaahay uga noqo ilaahay uga toobadkeen dibna waxa weeye ha ugu noqon oo go-aansa inaana dib ugu noqon aynu ka ilaalina bulshadeenna intaynu ka ilaalin karayno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه